bismillahi raxmaan raxiim axmed axmed saalaxi waa ku salaamayaa adiga iyo dhammaan shacabka soomaalida ka dhegeysanaya gaar ahaan reer bardheere iyo kuwa adduunka baafiisa ka dhegeysanaya facebook iyo nagi cabdikariim maxamere oo dugsiga saa kaga baxay degmada luuq ee gobolka gado kadib markii wadanku burburay waxaan aaday wadanka ingiriiska ingiriiska ayaan ku barashadeeda inti kale heer jaamacadeed iyo wixii ka dambeeya aan sii watay treeninada iyo howlgalkayga shaqo ee caafimaadkana lix iyo toban sano iyo dhowr bilood inay taan filaya ingiriiska ka shaqeynayay magaalada london saalo badan baan kasoo shaqeeyey oo aan umalaynaya dhowr iyo toban inay gaarayaan waxaa kamid u c l waxaa kamid homerton hospital waa badan yihiin cambridge university hospital bersns magaalo yidhaahdo yaroo outside cambridge ku taal laakiin star cambridge laga leeyahay waxaan kasoo shaqeeyey wales waxaan kasoo shaqeeyey north england sida kabasooqaad ee colchester iyo ipswich meelaha marka meelo badan ayaan kasoo shaqeeyey treeninadeeda oo dhanna waxay wada ahaayeen ingiriiska marka laga reebo meelaha siminaaru iyo germany waa gartay marka maalmo ka hor magaalada muqdishoaad waxaad ka furtay xarunta london fertility center oo adeeg caafimaad siin doonto dadka bukaanada kala gedisan ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale ee soomaaliya marka ilaa hadda see kugu suurtagashay inaad muqdisho ka hirgeliso isbitaalkaasi ya horta muqdisho waxay igu suurgeliyey anigu marka hore waxaan u socday wadan kale oo africa ah oo siralion la yidhaahdo waxaa igu walgaaliyay arrintaas dhaqaatiira oo aan shaqaynay isnaqaanay muddo toddoba bilood aan hawsha isla dhisayna dhakhtarna wuxuu ahaa dhakhtarka carruurta midna wuxuu ahaa dhakhtarka gynecologiga ama dumarka qaabilsan xanuunada dumarka niyahow marka adigu mar un baan isbedelay anoo markaa subaxdii markaan tukaday u socda shaqo ayaan go-aan waxaan ku gaaray haddii aad muddo labaatan iyo toddoba sano labaatan iyo siddeed sano waddankaadii ka maqnayd oo aad halkan ingiriis london aad ku haysato shaqo carruurtaada degan yihiin reerkaada degan yahay amaanna aad haysato meel xoogaa nolosha u fiican lagu noolaan karo aad joogto aadba ka tegayso halkaas oo aadba noqonayso caqligayga wuu ii diiday inaan qurbo kale siiyaa sababtoo markaan ingiriis ka tago oo aan siralion tago waa qurbo kale waddankaygii maaha ugu yaraan markaan xagga tago waxaa la weydiinayaa work permit ama barasho tago waxaa imaanaya daltabia imaanayso waxaa imaanayso haddaanba london qadiyaan ka taagannahay oo soomaalina aadan arkayn mararka qaarkood ama dadkii aad udhisayso iyo degaanka iyo dalkaadii markaad afrikaan kale sii tagto waa kasii daranta oo nool ahaan de waddankaasna waddanaan tegay waayo two thousand fifteenkii markii iboolaha uu ka qarxay lix qof oo loo diraan ka mid ahaa oo shaqo u tegay muddo lix way ka yar baan jooga filayaa marka adigu calaa kulli xaal ma dhahan inaan mankii waanu ka diiday waxaan ku yiri nimay anigu xagga uma socdo wadan soomaaliya la yidhaahdaan leeyahay soomaali baa nahay falastiini maahi dhul-aan nahayso haddii aan meel aadayo aan wadan ka tegayo waxaan aadaya wadankaygii hooyo oo aan ku dhashay ku barbaaray dadkaygii ay joogaan ama waxaan ka helo ama waxaan ka waayo muqdisho marka saa waxaan ku doorbiday muqdisho waa caasimadii wadanka dee soomaalidana waxay tirahdaa madax meel laga meel ka sarreyso la salaaxo male waxaan dareemay in muqdisho ay tahay meesha maaragtay ugu mudan arrintaas ayadaa oo laga lagu samay laga samayn karo muqdisho saasaan ku imid marka alxamdulilah hadda waan joogaa isbitaalkii waan furay isbitaalku waa furan yahay hadda waa tahay doctor cabdikariim su-aasha kalen jeclan kuweydiiyaa waxay tahay maxaad inooga sheegi kartaa adeegyada isbitaalku uu qabanayo bukaanada kala gedisan ee imaanaya
axmed bukaanada iyo service aan qabanayno annagu horta xaruntan waa clinica weye soomaalida isbitaal waxay u taqaanaa meeshii laba daawo laba klin lagu gadayo isbitaal bay taqadaa isbitaal waa xarun qabata dhaawaca bukaan socodka bukaan jiif leh emergency department leh oo intensive care unit leh annaga waxaan buniyin annaga waxaa noo imaan doonaa insha allah qof socda oo xaalad caafimaad oo taagan ama muddo soo haysay ka cabanaya xanuunada annaga aan qabano waxyaalaha aan qabano waxaa kamid a taralayaanta ugu weyn dadka dhali waaya ama kama soo qaad primary infertility haya primary infertility waa qofka markuu guursa weligii aan waxba dhalin ama qofka secondary infertility ay hayso oo ah qof intuu ilmo dhalay laba cunug iyo saddex cunug ilmihii ay ka joogso ama hooyo ha ahaato ama aaba ahaado kay doonaan ha ahaadaan qof markii hore weligii ilmo dhalin iyo qof ilmo dhalay laakiin somehow xaalad caafimaad ay kusoo baxday oo taran la-aantii ay timid xanuunka taran la-aantana xanuunadu la mid yahay sida dadka t b-da iyo h i v-da iyo hebatiska iyo waxaas ugu dhacana kole qofka ugu dhici karaa ee waa la daaweyn karaa intooda badan in badanna xal looma helo wuxuu kaga duwan yahay marka xanuunka tarala-aanta xanuunada kale marka xanuun tarala-aanta uu kugu dhaco sida ma aha infectionko kale maahan oo antibiotic inta qofka la siiyo ama qallajisho waxa soomaalia looga yaqaan inta la siiyo toddoba maalmood ama laba wiil kadib uu furdig iska le iska ogdahay maaha tarala-aanta muddo badan baa la daaweeya tarala-aanta waxaa qofku u baahan yahay hormon in balance laga dhigo wuxuu u baahan yahay in shahwada ninka la baaro wuxuu u baahan yahay haddii shahwada ninku ay yartaa dawooyin loo qoro oo kor loo soo qaado haddii abnormal ay jiraan oo shahwada ay abnormal tahay la ogaada sababta keenaysa waa hawl fara badan oo dhib badan wakti fara badan ku baxo qarash fara badan oo ku baxo marka infertilitygaas waa brimekeena waa kana ugu weyn waxaan kaloo qabanaa inaan daaweyno baarno infectionada oo kale sida hebatiska oo kale wadankan arya dhib badan dadku qabaan hebtatiga xanuunada galmada lagu kala qaado oo kale oo aan ku talinayo dadka intaynan guursan ka hor inay screenings ku sameeyaan oo iska baaraan xanuunada infectionka iyo galmada lagu kala qaado waxaa kaloo annaga noo dheer intaa waxaan samaynaynaa screeningka cancer cancerka axmed saa og tahay dunidao dhan dhib uu ku hayaa africa kuma sii jirto soomaaliyana sidoo kale cancerku waa dhowr stage stageka ugu horreeya qofka haddii lagu la ogaado oo isla markiiba la sport gareeyo waxaa suuragala qofkaas in ay uu badbaado misaal hadda kansarada annaga aankaari saaren waxaa ka mid a kansarka ku dhaca qaybta taranka ragga iyo dumarka oo h b v la yidhaahdo waxaa ka mid a kansarka prostateka oo ragga u gaara kuwa naasaha iyo qaybaha kale jirkana waa soo wadnaa insha allah tacala waan ku daraynaa meeshana waa meel bilowa waxaan ka bilownay meel aad u hooseyso stage aad u hooseyso sida soomaaliya aan ku arkay oo kale mar rabno inaan samayno oo wax kor in laga soo dhiso marka ay wadadumaan waxaan rabnaa hoos inaan kasoo dhisno baahiyada jira hadii goor mid kolba mid aan address garayno aan kolba mid qabanno insha allahu tacaala waa gartay xarunta noocan oo kale ah oo london fertility center dadku baahi weyn ayay u qabeen ayaana adeegyada caafimaadka aad iminka ii sheegtay qaarkood waxaa loo aadi jiray dalka dibaddiisa sida arrimaha taranka oo kale ma isleeda ilaa hadda dadka idin yimid oo arrimahaas ka cabanaya tiradii la rabay waad garteen axmed inta badan horta india waxaa laadaa aad loogu aadaa taranla-aanta iyo kansarka aad loogu aadaa india inta aan maqlay taranla-aantu daaweynteedu waa dhowr stage weye level one level two level three level four waxaan hadda samaynaynaa waa level one oo eighty percent dadka bukaanka ay u aadaan india inta badanna lagu daaweeyo dad waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala in aan india laga aadi doonin waxaan samaynaa level one ka waxa weeye in shahwada aabbaha laga soo qaado waa ragga misaal shahwadoodu aynan socod badan lahayn ama ay yar tahay kadibna hooyada lagu beero ilmihii inta badan marka dadka halkaas indiya taasa waadaan ta kale waadaanna waa kansarka haddii ilaahayd insha allah ayadana waa wadnaa wada kansarka waa two stage in qofka screen lagu sameeyo screen marka lagu sameeyo screen waa hubin weey af soomaali markaan isku daya inaan ku turjubo marka qofku iska hubiyo oo aanaalug waxaan filaynaa in kansarka noocaas uu ku hayo markaas waxaa qofkii loo sheegay urba u baxday somalia wax dhigada urba u baxday marka qofkii waxaan siinaynaa talaa habka u wanaagsan oo maaragtay uu markaa wax isaga qaban karo sidoo kale waa ku talinaya ragga conton conton iyo shan daadooda soo gaarta haddii korona iska eegaan prostate concertina iska eegaan waa ku talinaya oo weliba ay raadsadaan b c r prostate concert test inay raadsadaan waa gartay doctor cabdikariin isbitaal noocaani oo kale ama xarun noocaani oo kale ah dabcan waa tii ugu horraysay oo laga furo magaalada muqdisho oo kale ama aan ilaahda gobollada kale soomaaliya qorshaha mid kugu jira isbitaal noocaani oo kale ah inaad ka furtaan qaar ka mida gobollada dalka gaar ahaan gobolka gedo oo ay ka jirto baahi caafimaad oo noocaani oo kale ah yahow marka runta ka hadlo hadda wax balaan ah ama qorsho ah sababto haddaan bilownahay waa suuragal in aan mar orod ku imaano ama baardheere ama magaaladan ka iman anigoo luuq ah inaan orod ku tagno ama badaxaawo ama garbahaare ama doolow waa suuragal wax diidaaya ma jiraan laakiin hadda wax qorsho ah xarun kale inaan ka furo meel kale hadda qorshahaas ma hayo waa gartay ugu dambeyn waxaa jira dad baahi caafimaad u qaba adeegyada caafimaad ee hadda aad ka samaynaysaan magaalada muqdisho kuwaas oo ku kala nool degmooyinka gobolka gedow haddaba sidee ayay dadkaasi ku heli karaan adeegyadaas ama ay ku soo gaari karaan walaalow dadkaas waxay ku imaan karaan laba aan kala qaadno mid waa midda taran la-aanta qofka taran la-aanta ka cabanaya qasab waa uu ku qasbaya inuu xamar imaa oo lagu sameeya baaris marka hore axmed waxaan kuu sheegaya guriga rida laga soo galaa caafimaad waxasal u ah baaris saxa qofku inuu gala markuu baaris saxa uu helo qofkaas xaaladiisa la ogaado sawir fiican laga helo de go-aan waa laga gaari karaa wax loo qaban karo iyo waxaan loo qaban karin tan taran la-aanta qofku waa ku inuu hadda xamar imaado qofkii raba inuu u imaado arrintaa tan kale oo infectionka iyo monitoring wax la yihahdo monitoring waxa weeye qofka in laga socdo infectionka uu qabo misaal xaaladiisa stageka uu marayo sida tusaalaha hepatitis b-ga oo kale c-ga oo kale h i v-ga oo kale ama xanuun soomaalida aad hadda ay la ogaan la yidhahdo diabetic ama macaanka oo kale marka qofka uu macaanka ku dhaco wuxuu u baahan yahay in isha lagu hayo loola socdo saddexdii biloodba mar uu isbaaro haddii taa uu samayn waayo waxaa imaanaysa qofkaas in keliyaha fariistaan in indhaha uu beelo nerve systemka damage inuu gaaro marka qofka monoptionka loo sameynayo misaal ama h i v infection ha ahaato iyo hepatitis ama ha ahaato diabetic oo kale insha allahu tacaala xal ayaan ku raadinaynaa in dadka aan arrintaa tacaawino sidoo kale dabcan waxa soomaaliya hadda iyo dunida o dhan ka shaqeeya waxa weye qofka aqoontiisa iyo backgroundkiisa halkuu wax ku bartay iyo siduu wax usoo bartay iyo xirfadda intuu kusoo jiray yaa wax weyn oo misaal asset noo ah kayd noo ah oo kaga duwanahay xarumaha kale marka insha allahu tacala de qofkii ilaahay caafimaad ugu darana waa ku daawooya qofkii kalena dee dhakhtarna ma bixiyo caafimaad bukaanna caafimaad ma keensan karo ilaahay subxana wa tacala ayaa bixiya caafimaad waa dadaalina intii dadaalkeena intii kartideena waxaan isku dayaynaa dadka aan kee haddii aan wax kale u qaban weyno talooyin inaan siino si uguma ugu fudud ugu sahlan ugu qiimaha jaban inaan u adeegno waxaan ku dar lahaa oo keli ah dadku caafimaadkooda inay la tacaalaan oo ay caafimaadkooda ilaaliyaan waa muhiim xanuunkana sidiisaba mar waxaa jirto qabasho u leeyahay iyo mar uunse qabasho lahayn misaal maalin hore waxaa laga sheekeynaya nin xanuun kansara qabay waad ka socday waad ka shaqaysanaa isku orday markuu soo rotay gudiya aaday waxaa leeyahay too late waxba lagama qaban karo marka qofka tusaale ahaan kansarada kale screen iska sameeyo hepatitis inay monitoring qabo qofkii uu ku dhaco kale misaal oo hadda uu hayo inuu la socdo levelka iyo heerka beerkiisa uu marayo viral loadka uu marayo viral loadka markuu sii bataba waxaa qofkii uu kasii dilayaa beerka kasii dilayaa sokorta oo kale qofka sidoo kale monitoring inuu sameeyo waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala dhakhtar specialist ah oo aan soomaaliya joogin in aan u helo dadka complicatedka ah xaaladoodu ay tahay ama infection ka ahaado ama diabetic ka ahaado laakiin hadda weli ma bilaabin hawshaas in dadkii talo la siiyo ayagoo magaaladooda joogaba isku daya in lala soo hadlayo saasaa yeel saftiga laga qaado ayagoo magaalada jooga waxyaala noocaas laakiin wax hadda maanta iyo berri iyo wiikan bilaabanaya maaha haddii lahay laakiin tan tarla-aanta waa qasab qofka inuu yimaado halka